bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur fayloweybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimaadu radio baydhabo haanshaanka door korona guddiga gurmadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo la kulamiyo hay-adaha u n k dowladda federaalk soomaaliya oo warbixin la xiriirta amniga siyada midooda afrika soomaaliya iyo swidhen oo kooda hadalay amniga iyo dhagaalaha dalka galmudug oo faahfaahin kubidii sababta sheentii in ciidamo godoodan ciidamada ahlu sunnah oo la wareegay gurceel oo howlgal bilaaway ingiriiska oo soomaalida ku saari dalalka ka jara liiska casab dohor fayle dhegaystayaal waa dohornimo jimaace oo taariikhdan iyo etasiyeed ka bila tobnaad oktoobar labada kun labaatiyo kowka intaasay wahayna qodobadii warkaana dohornimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door kulanay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan dohor fayle dhegaystayaal guddiga gurmadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan usu magacaawi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagren waanaan hel saaray dhibaatadii helanjeysadii dadkii helaha ku barakici magaalada laascanood ee gobolka sool iyo kulon weybageekio la qaadadina hay-adaha u n ka aan qaabilsan arrimaha gargaarka kusimaha madaxa guud ee isku xirka arrimaha gargaarka humanitarianka waan eh madaxa unisef doctor moxamed ayooya iyo madaxa kale oo ka socod u n k iyo warbixin ku dhegaysadii guddiga oo ku saabsan xaaladda dadkii laha ku barakicii dhowaan magaalada laascanood ee gobolka sol dhowaan iyo hayti markii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen guddi tire uusan magacaabi inyo ku shaqeeyeen dadkii laha ku barakici magaalada laascanood ee gobolka sool si gargaar deg dega dadkaasi lanka sameey lahaya dowladda federaalk soomaaliya iyo warbixin la xiriirta amniga waybayasida midooda afrika wasiirka gaashaandhigga xukuumadda hilgaarsiinta senator xasan xuseen haaji ayaa aaladda fogaan aragga waybowsan ku qeyb galay shirarka golaha amniga ee midooda afrika wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waaneh senatar la doordi iyo warbixin weybowsa ku siiyay golaha xaaladda amniga ee soomaaliya iyo dagaalka dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom iyo kala jira ururka al-shabaab sidoo kale wasiirka iyo warbixin weybowsa ku siiyay golaha kulamo magaalada muqdisho oon ku socday khubaro ku socda dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda afrika shirarkaas oo kaqabsoom oo qabsoomi bili agosto labada kun labaatiyo kowka waana laka diyaari warbixin ku saabsan qaabka iyo noqoda doonan howlgalka ciidamada amisom ee sanadka socda labada kun labaatiyo lamada wasiirka gaashaandhigga xukuumadda hilgaarsiinta xasan xuseen haaji waane senatar ku tirsan agalka sare iyo weybowsa hasaaray weybowsa sheegay in hoogyo saaren ahamiyadda iyo leta in ciidanka hooga dalka iyo qaadadan mas-uuliyadda amniga dalka iyagoo oo garabsadow amisom oo hadda antiyo badan amisomta ku sugan dalka soomaaliya iyo xilligan weyba iyo kusugiyo ku sugana ciidamo kushal socdo qaar ku mid ciidamo ku socda qaar ku mid eh wadamada afrika hanaas oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo ku aawiya dagaalka la kala jara ururka al-shabaab soomaaliya iyo swidhen ayaa weyba ku wada hadlana amniga iyo dhagaalaha wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda hilgaarsiinta jamaal maxamed xasan iyo qaabili iyo xarunta way iyo weybowse qaabilay waana ka qaabilay xarunta wasaaradda wafdo ka socda dowladda swidhen oo iyo hogaamiyaasi safiirka dowladda swidhen ee fadhiya soomaaliya masabe betra dry madaxda hay-adda sooma madaxda hay-adda horumarinta iskaashiga caalamiga swidhen ee laangaabi sida iyo kormeeryaal ku socday wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi madaxda dhinisho shalgadiisan yoibayo iska afgardan hoojinta xiriirka horumarineed ee lamada dal soomaaliya iyo swidhen dhinacyada amniga hawe dhinacyada amniga haweenka dhallinyarada iyo dhagaalaha dalka iyadoo oo la maro la maro qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka danjiraha danjiraha swidhen ee soomaaliya ayaa carabka ka adkay in taageerada joogtada ee swidhen iyo ka eedan horumarinta soomaaliya la dardargeliyi doona wayba use ballan qaaday in la hoojiyi doona qeybaha sharga diisan sida amniga doorashooyinka iyo arrimaha muhiimkan ee ku xusan qorshaha horumarinta qaranka dowladda soomaaliya dowladda sweden yowaybay kumid taha dowladaha taageero soomaaliya waybana safiirka cusub ee dhowaan laha magacaabi soomaaliya uuse wade dadaalo ka dardargeliyo wada shaqaynta madahda dowladda soomaaliya uuse la weeldhadow dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo faahfaahin weyba isu kubiyey sababta sheentay in ciidamada qaar ku mid ee gadoodan ciidamo ku tirsan handaraawishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo halay godoodi iyagoo oo la wareegiy kastamka canshuuraha laka qaadow ee koonfurta magaalada gaalkacayo ee galgaduud ee galmudug kontaroolka ayaa ciidamada godoodsanaay la wareegin iyo weyba ku sugunaayay ciidamo ku tirsan booliska galmudug balse si nabaday onku ku tabeen markiiyo kooyan ciidamada ku tirsan daraawiishta maamulka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed sharaf faraqle iyo weyba use sheegay in ciidamada godoodsan ku godoodsanaayeen mushaar lacaan ka caddeeyeyna ku cabadaayeen kudibaha markii ciidamada kale ee galmudug mushaar shoohandhi weyba usa beenay in godoodka ciidamada use salka kahay iscasilaadii wasiirka amniga galmudug weybana uuse sheegay in la xalayi doono walyaabaha ka ku cabadahayan ciidamadaasi oo uuse ka tilmaamay mashaarlaanta iyo hadda ku-eyin mashaarlaanta hadda hawajaadi dhowr jeer iyo ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya iyo haan galmudug ee kusugun deegaanada mudug iyo galgaduud weyba ayuu sameeyeen gadood balse markii dambe la xallay weli warkii duhurnimo radio baydhaba ee beledka baydhaba ayaa dhegeystayaal la socotan isla galmudug iyo kaguda jirna ciidamada ahlu sunnah ee la wareegi dhowaan guraceel yagee ka bilaawi howlgalku dhan ee ururka al-shabaaba wararkan oo dirahaya degmadaha guraceel ee gobolka galgaduud yoybayo sheegahayna in ciidamada ahlu sunnah ee dhowaan la wareegihii degmadaasi yagee ka bilaawen howlgalku dhan eh ururka al-shabaab ciidamada oo wadadii baabuurta dagaalka noocyada shalgadiisan iyo weyba la sheegay in howlgal iyo in howlgal aan ku baxeen deegaano hooseedo degmada guraceel sida deegaanada jaw buru jaw burjeed dada iyo dadaale milaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ku tirsan ururka al-shabaab saraakiil ku tirsan ciidamada saraakiil ku tirsan ciidamada ahlu sunnah gacanta ka hayta iyo weyba sheegeen in ujeedka u siiya sidii lan saara lahaay ururka al-shabaab oo ku sugan deegaanada koonfureed ee degmada guraceel milaas oo dadka ayuu ka dhibaatayay hogaanka sarsare ee ahlusana walajameeca iyo dhowr jeer weyba ayuu hakanagnageen in ujeedka u seeya sidii lan la dagaalama lahay ururka al-shabaab maadaama ururka al-shabaab deegaanada qaar ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo kusuganyin waana lambaahnyisiyo sheegeen in guud ahaan wadankana laku saara si gaarana deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo haduka kusuganyin gacankuhayntooda lunku saara ayaa laka eray warkan qoraalha kubahi xafiiska ahlu sunna ingiriiska oo soomaaliya ku saari dalalka ka jara liiska casa u k ayaa xaqiijiday in in laku bilaawo isniintaha socota afartii iyo todoba wadan laku saaro doono liiska cas taas oo sahla taas oo fududeyasa taas oo dad badan on fududeyasa in yoon safaran dibadda siyo onka bahan dalalka iyo fadaayan dalalka laku saari liiska cas ayaa qeyb ku ah soomaaliya taas oo lamin la micno ah raka in rakaabka amba haw rakaabka hakunagdow eglan iyo seedayan soomaaliya waana laninkubaaha dadoon in iyo galan xaalad karantiil go-aankan ku saabsan dalalka laku saaray liiska cas ee eqlan ayaa qaadi kudib kulan iyo weeldhadan wasiirada xukuumadda khamiistii shalay hayti dadka sida buuta nistilaali ee hagalow eqlan wayba go-aankan use sheegay in laku dhaafo doono in yomaran xaalada degdeg xaalada karantiil dowladda u k yoybay sheegtay hor iyo sheegtay in horumarka laku deeri tallaalka covid toban iyo sagaal in iyo kordhikanta in dowladda iyo si kalsooni leh yaray korta baaxida baaxadda xalasta anka badan ee safmarka coronavirus oo inta badan adduunka oo dhan wada saameeya u k iyo dhina kale waybay sheegtay in go-aankan uuse qeyb ku iya tallaabooyinka laha kanagih kalsoonida dadka safarka safarka eh oo ya sheegtay in use furangaya diban dhiqowka dib andhiska dhagaalaha oo iyo inta badan dalalka saameynka kuweedhada siyaa sheegtay coronavirus dalshan hadda siyaa rajeeya hayta waana sheegtay dhagaalihii coronavirus ku saameeya gadaal ahaan ka nagada doona marba haddii karantiilkii la roojiyay warkii dhegeystayaal duhurnimadu radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiinku dhegaystaasingna anta iyo ninka egya warkasi ciid maxamed nuur iyo antaasiinku saari islaantanaasiinku jeediyay meela qaybta farsamada infidhi saaxiibkay borow warkan dhegaystayaal ku kale lamadaantimarkale hawada dib aan kulamana maanaala